إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii muqadimatun fii usuuli tafsiir marka waxaan ku dhex jirnay masaladii uu shiku kaga hadlayay khilaafka salafka laga soo naqliya ee tafsiirka agarkiisu ma ahan laba macno isdiidanaba iska hor imaanaya laakiin waxaa la dhahdaa ikhtilaafu tanawuc agarkiisu waa sidaas waa laba macno oo waxa weeyaan lafdiga la fasiraya labadaba uu ku rumoobayo marka waa laba faa'iido laguu sheegaye laba macno iska soo hor jeeda ma ahan marka laba ikhtilaafka tanawucaana laba qaabu u yimaadaahuu yidhi waxa weeye in labada iskhilaaftay ama saddexda iskhilaaftay midba lafdi uu cabiro ku dhawaaqo ku fasiro lafdigaasoo tusaya daatada la fasirayo macno dheeraadana wata taasu midu ahaa mid kalaa jira marka asaga kaasaa xalay casharkeenna u dambeeyey ikhtilaafu tanawuca nooc kalaa jira waxa weeyaan lafdiga la fasirayo aabaa lafdi caama ah caam macnaheeda waxa weeye macaani badan ayuu tusaa lafdiga laftirkiisu awal waxa weeyaan daatada la fasirayey lafdiga la fasirayey waxa weeyaan magaca uu leeyahay macnuu wate markaasa waxaa lagu fasiraa lafdi kaleo daatadana fasiraya macno dheeraadana wata oo daatadu leeda hadeer waxaa weeyaan lafdiga la fasirayaaba macno caama iskaleba macno ballaaran uu leeyaho caam ah macnahaas uu leeyahay ayaa qofba qadar sheega kanu qaybuu sheegin markuu fasira kaasna qaybuu sheegin kaasna qayb kaluu sheegi hadhow marka waxaa leedahay kulligood lafdigan la fasira macnaha waa wada leeyahy kulli macnahaanu wada leeyahy wuxuu yidhi asinfu haani nuuca labaad an yadkura waa inuu sheego kullun mid kastoo minhum min almukhtalifiina ku mida kuwa isku khilaafay tafsiirkaas ikhtilaaf ma ahane waa tanawuc waxaad kaloo dhigi kartaa kullun mid kastoo minhum salafka ka mid ah min alismi isimkii xaggiisu wuxuu ka sheegi isimka alcaami caamkaa bacda anwaacihi nuuciyaalkiisa gobol ka mid ah mid kastoo salafka ka mid oo fasiraa isim caam ah ayuu nuucyaalkiisii wax ka mida sheegin lafdigu waa caam wax badan ayuu kulansanaa marka macnihii uu camiimayey oo soo gelaayey qayb ka mid aha mid walbaa sheega asinfu haani nuuca labaad an yadkura waa inuu sheego kullu mid kastoo minhum ka mida salafkii min alismi isimkii waa inuu ka sheego isimkii alcaami ee macnaha guud tusayey bacda anwaacihi nuucyaalkii uu tusayey gobol ka mid ah calaa sabiili tamhiili miihaalin wadadeed tafsiirkaasoo kale waxaa la idhahdaa min baabi min baabi tamhiili fi tafsiir waa aayadda tafsiirkeeda waa laguu miihaaliyey ee markaasoo kale macnuhu ma ahan waxa weeye aayadda tafsiirkeedu waa macnahan macno kalema tusaydo maaha waxa weeye macno caamahay tusaydaa macnihii qayb ka mida kuu sheegi taasoo kale waa min baabi tamhiili fi tafsiir waxa weeyaan tafsiirka aayadda ayuu miaal kaa siiyey oo waxa weeyaan nuucaasoo kale ay aayaddu ka hadlaydaa wey ee inta aan kuu sheegay ku kooban tahay ma ahan mid kalena miaal kaluu kaa siin oo wuxuu ku leeyahay nuucaasay aayaddu ka hadlayda mid kalena miaal kaluu kaa siin kulligood amiladaasu iyo tafaasiirtaas lagu siiyey lafdiga caamkaa macnihii soo gudagala ayay ka mid yihiin lafdigan waa lafdi caam ah marka macaanidii soo gudagala ayay ka mid yihiin waxa laguu sheegaa oo dhan laakiin miaalka markaan sheegnaa aad macnahaas usii caddaana insha allah markaasuu wuxuu yidhi bacda anwaacihuu kuu sheegi marka tafsiirka caam lafdiga caamka nuucyaalkiisa gobol ka mid ah calaa sabiili tamhiili miaalin wadadeed iyo wa tambiihilmustamici qofka dhegaysanaya in lagu baraarujiyo cala nawci nooca aayaddu ka hadlaydo aayaddaanu macnaha nuucaasahay ka hadlayda in lagu baraarujiyo nuuca ay ka hadlayda in lagu baraarujiyo laa calaa sabiili اlxadi اlmuطaabiqi xad aayadda daboolaya in lagu fasira maaha oo lagu leeyahay aayaddan macnaheedu halkaas macno weeye xaggana kama jirto xaggana kama jirto maaha saas xad mudaabiqa waxa weeye macnaha aayadda in la koobo oo la yidhaha wax kaloo soo gudagelaya male intaasay aayaddu ka hadlayda xadka mudaabiqa waa sidaa marka mar xad mudaabiqa ma ahane waxa weeyaan macnahii guud oo aayaddu sheegayday ayaa mid walbaaba qadar kaaga sheegaya kuwa iskhilaafay midba qadaruu kaaga sheegay marka wuxuu ku yidhi nooca aayaddu ka hadlaydaa wax lagaaga sheegine laa calaa sabiili lxaddi xad wadadiis ma aha almutaabiqi daboolaya lilmaxduudi kan la xadayna kan la xadaygana waa kan la fasira kan la fasirayo kan la xadaynaa in macno daboolaya oo lagu leeyahay intaas kama badna lagugu fasira maaha fii cumuumihi lafdiga cumuumkiisa ku daboolayo oo macnaha caamka ah oo uu sheegayo oo dhan tafsiir koobaya maahan wa khusuusii khusuuskiisa ku daboolaya hadduu lafdiga la fasiraa khaas yahayna macno waxa weeyaan inta uu khaaska ku yahay koobaya ma aha miaal miaal caqliyuu ku siina wuxuu ku yidhi wadaalikaasu milu saa'ilin waa mid weydiiyooo kale saa'ilkaasoo acjamiyin loo nisbeeyey midaan carabi oqoon waxaa jira cajami iyo acjami ismana laha haddii la yidhaahdo cajami waa qofaan nasabkiisuba carab ahayn haddii hamse la gelshona waa qofkaan carabiga cadday karin carabba ha ahaada hadduu rabee hamse marka la gelsho acjami waxa weeyaan alladii laa yufsixu bilcarabiya midkaan si fasiixa ugu hadli karin oon u cadday karin carabiyada wey marka hamsada la gelsho laakiin marka hamsada laga daayo cajami la yidhaahdo waxa weeyaan waa qofka nasabkiisu un cajamigaba uu yahay oo uusan carabka ahayn marka waa inaa saas marka midaan carabiga cadday karin hadda loola jeeda carabba hada hadduu rabee mid saasaas milu saa'ilin sida mid wax weydiinaya saa'ilkaasoo acjamiyin loo nisbeeyey macnaha caddayn la'aan oon carabiga oqoon saa'ilkaasoo sa'alo weydiiyey can musamaa lafdi lkhubsi khubsi waxa lagu magacaabo ta kuu yimid uu ku yidhi khubsi ii fasir khubsina waxaa la idhaha wax kasta oo burka laga sameeyo annagu ama muufa ku magacawno rooti aan ku magacawno waxa weeye nuuc kale ha laga sameeyo rootiga intaasoo nuuc ha noqdo dhammaan waa wada khubsi dhammaan wixii inta burka la qooyo laga sameeyo ama gelley la shido daqiiqa wixii laga sameeyo gelleyaa la shiday waa laga sameeyey masagaa la shiday waa laga sameeyey qamardiyaa la wixii daqiiqa laga sameeyo oo inta maaragtay la qooyo oo la cajiimo la dubo a waxaa la yidhahdaa khubsi weligiisna asaga khubsi waxa la yidhaha lafdigan ma yaqaano markaas wuxuu ku yidhi khubsi ii fasir haddaad u fasirto oo tidhaahdo xadaan ku siinaa xadka inuu fahmi waayaa dhacda maalan haddaad tidhaahdo waa wax inta daqiiqa la qooyo ama burka daqiiqa wax shiidan tan la qooyo lacajimo laga sameeyo hadhow marku arka waa ku shakina ma wixii laguu sheegaayo ma kanuu aha ma kaasu aha wixii inuu fahmi waayaa u badanta laakiin maalan fiiri xabad muufaad soo qabatay ama xabad rooti markaasaad tidhi khubsi waa kaas ma wuxuu u fahma marka tafsiirkaas waa la ydhah tafsiir bilmithaala la yidhaha markaad leedahay waa kaas ulama jeedid xabadkaas aan gacanta ku hayo kaliya miyaad ula jeedaa ulama jeedid ee waxaad ula jeedaa wax alla wixii nuucaasa wey hadduu carab yaal iyo hadduu cajami yaal wixii nuucaasahaa khubsi la yidhahd ula jeedaa waa min baabi tamhiil waa miaalin nuucaasa khubsi la yidhah wey macnaheedu ee xabadkaas aan gacanta ku hayo weeye keligiis oo xabadka haddii la cuno khubsi adduunka lagu arki ma maaha aayadda marka haddaad aragto ayadda aayad caam aha saxaabi wuxuu ku leeyahy ama taabici aayaddu macnahaasay sheegayda mid kale wuxuu ku leey aayaddu macnahaasay sheegayda hadda haddii nin kale markuu naga tago uu unta mid kale tuso uu rooti kaleo nuuc kale u samaysan ama muufaha midka soomaalida ay tirada ila muufa iyo rootiga u kala duwan yihin soomaalida uu tuso yidhaha waa kanaa khubsi kii hore ma khilaaf ma khilaafin ee labadaba maxay isla soo gelayaan magaca khubsi lenahay soo wadagelayaan maxaa la magacan khubsiga aha caamka oo dhammaan wixii inta daqiiq la shiiday ama bur ha ahaado ama gelley ha ahaado ama masaga ha ahaadee ee la qooye la cajimay laga sameeyaa la yidhahda khubsiga marka kulli waa soo wadagelayaan midba waaa waxaa la tusi karaa toban nooc oo kala duwan markaasa le kan waa khubsi kanuna waa khubsi mid kalaa dhaha kanaa khubsiya isma khilaafine dhammaan waa wada khubsi wey aayad marka saxaabiyaa ku fasirno kule waa macnahaas saxaabi kalaale waa macnahaas taabiciyaale waa macnahaas isma khilaafsanee aayaddu intaba waad oo lafdiga la fasiraya macnaha soo wada gudagelay sidaas weeye markaasuu wuxuu yidhi milu saa'ilin sida mid wax weydiinaya saa'ilkaasoo acjamiyin caddayn la-aan loo nisbeeyn carabiga caddayn karin saa'ilkaasoo sa'ala weydiiyey can musamaa lafdi اlkhubsi muufaha lafdigiisa fa uriya waxaa la tusay raqiifan xabad muufaha la tusay fa uriya waxaa la tusay raqiifan xabad muufaha wa qiila waxaa lagu yidhi lahu saa'ilkii haada waa kaasaa khubsi xabadkaas nuucaas weeye marka la leeyahay haadaa waa kan loola loolama jeedo waa midkan loolama jeedo ee maxaa loola jeeda waa nuucaas waa nuucaas wey waa nuucaas saasaa loola jeeda haddow aayadda caamka marka macnad saxaabigu kaaga sheego kuulama jeedo aayadda macnahaas bisay ka hadle ee waxay kuula jeedaa aayaddan macnahaasay ka hadlayda wax alla wixii nuucaasa aayaddaana ka hadlayda wey ilaa qiyaamu saaca la arko ilaa qiyaamu saaca laga gaaro aayaddu nuucaasay ka hadlaya saas wey wuxuu ku yidhi falishaaratu marka loo ishaarayo laleeyahay haada waa midkaas khubsi ilaa nawci haada ka nuuciisa loo ishaara laa ilaa haadaa haada raqiifi xabadkan loo ishaari ma marka la leeyahay war khubsi miyaa rabtaa inaad barato waa nuucaas nuucaan loo ishaara maahane labadaha waa mirkaan maahan ee nuucaan loo ishaara ku yidhi falishaaratu wuxuu ku yidhi ishaarada loo ishaaraa oo laleeyahay waa kan khubsigii ilaa nawci haadaa kan nuuciisa weeye laa ilaa haada raqiifi waxdaw xabadkan kaliya weeye maaha xabadkan maaha aayaddaad ku fahmay marka aad usii cadaan badan haddeeraada la keenaaba ayadoo waxa weeyaan aayaddii la fasiray mihaalu daalika kaas tusaalihiisa maakii weeye nuqila lasoo guriyey fii qowlihi ilahi hadalkiisa ilaah uu yidhi uma awratnaa waxaan dhaxal u siinay alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa aladiina dadkii yaan dhaxal u siinay alkitaaba waa mafcuulu wal aladiina waa mafcuulu haani ee hamooda in laga sifaynayo laleeyahy aladiina kitaabki haisku dhihi ismaba qabateen uma awratnaa waxaan dhaxal u siinay alkitaaba kitaabkii aladiina dadkii yaan dhaxal u siinay isdafaynaa aan doorannay min cibaadinaa addoommadeenna xaalo ay ka mid yihiin fa minhum dadka kitaabka dhaxlayuu ka mid ahaaday daalimun mid dulmiya linafsi nafsadiisa dadka kitaabka ilaahay dhaxlay ee rumaysan ayuu ka mid yahay mid daalim ah wa minhum dadka kitaabka ilaahay dhaxlay ayuu ka mid yahay muqtasidun mid dhexdhexaystay wa minhum dadka kitaabka dhaxlayuu ka mid yahay saabiqun mid hormaray bilkhayraati khayraadka u hormaray biidni illaah ilaahay idankiisa ugu hormaray dalika walfadlu lkabiir kaasaana fadli weyn ah jannaatu cadnin nagaadiga jannadiisa ayna yadkhuluunahaa saddexduuba gelaya jannaatu cadnin yadkhuluu yadkhuluuna wowdaas maxay tusee saddexda qoloba inay jamaca soo maa saddexdaba inay jannada gelayaan daalimkii jannadu geli muqtasidkiina jannadu geli saabiqiina jannadu geli waa kuwa yidhi bacdu culamaa xuqan lihaada alwaaw an tugtaba bimaa-in dahab wowdan maata yadkhuluuna waxay xaq u leedahay biyo dahaba in lagu qoro oo qadcadiyaba lagu qorin maxaa yeele waxay tusaydaa waxa weeyaan xataa kii daalimka ee muslimkaa jannada inuu geli haddee ogow jannadu galaa marka lagu yidhi laguma dhihin cadaab la-aanu jannada gelaa laguma dhihin ogow ee haddii alla doonana wuu cadaabin markaasuu inta ka soo saaro jannada geli hadduu doonana marka hore u cafin markaasuu jannada hore ka geli laakiin janno waa inuu galaa marba hadduu yahay qof kitaabka ilahay rumaysan oo diinkii nabiga rumaysan sal la ala marka wowdu wow la heli kara maaha jannaatu cadni yadkhuluunaha wowdaa maaragta biyo dahaba in lagu qoray xaq u leeda maxaa yeele hay tustay daalimkii xataa jannadii inuu geli waana ilaahay warkiisada ee sheeko maahane maxalushaahidka marka aayadda hadda tafsiirkeeda wax yaran maxalushaahida inaan wax ku fahnaan ka rabna ee waktigeedaa la fasirin insha allah waxa weeye fa macluumun waxa la ogyahay yuu ku yidhi daalimkiiyuu kuu fasiri marka tafsiir oo wuxuu kugu fasirin bilxadd lmutaabic ah marka hore horta waxaa lagugu fasirin bilxadd lmutaabic xad oo waxa weeyaan macnaha dhan koobaya markaasa waxaa lagu tusin tafsiir bilmithaal haddana mar labaad lagu tusin si aad labadaas u kala garato soo laguma dhihin marka noocaan aayadda loo fas uu ku yidhaha waa saas mid kalena waa saas ku yidhaahdo xad mutaabiqa laguguma fasirin ee nuuca laguu sheeg marka waa inaad kala garato xad mutaabiqa iyo nuuc ay kal yihiin bal fiiri aayaddan marka hore xadmu daabiqaha lagu siin xadmu daabiqa ha lagu siin wuxuu ku yidhi fa macluumun waxaa la og yahay ana aalima aalimka muslimka ah ana aalima midka dulmiyey linafsihi naftiisuu dulmiyey maxaa yeelay dembiyuu shaqaystay naftiisu cadaab ku mudanaya naftiisuu dulmiyey daalimkaas yatanaawalu wuxuu gaarayaa macnaha waxa uu ku dhacayaa almudayica midka dayaca lilwaajibaati waajibaadka iyo wlmuntahika midka dilaaciya lilmuxaramaati waxyaala ilahay xaaraamta nabiyey haddaad maqasho daalim muslin ah waa qof kasta oo muslin ah oo ama waajib ka taga ama shay xaaraana ku dhaca waa daalim malaha waxaa dhici kartaba qof aan aan ay ka maran tahay inuu yaraado annaga soo ma ah qof kasta oo waajib ilaahay ka taga de waajib haddii laga tago cadaabaa lagu mutaa soo maaha daalim hadda waaya naftiisiiuba ay cadaab ku mudeeda u shaqeeyey haddii xaaraam lagu dhaca dhacana cadaabaa lagu mutaa bidayni cidku soo maaha qofkii xaaraam ku dhacay marka naftiisiyuu dulmiyey marka xadka mudaariqa waa kaasa daalimka marka la fasira hadii la yidhaha waa qof kasta oo waajib ka taga waajibaadka shareecada ka mid a ama ku dhaca waxa weeyaan xaaraam muxaramaadka ka mid a khalaas waa xad mudaabiqa laakiin fiiri qofaa kuu fasira waxaad aragta midaa wuxuu ku yidhi waxaa la yidhaahdaa daalim qofka salaada waktigeeda dib uga dhiga oo casirkaoo kala tukada markay boorboor qoraxdu noqoto uu ku yidhi waa taa waa runtiis maxaa yeelay salaadii waajib waxay ahayd waktigeeda inuu ku tukado dib uu dhigay soo maaha waajibuu ka tegay daalim waaye laakiin xad mudaabiqa miya ayadda xadkeedii o dhan miyuu koob maya maxaa yeelay mid kale haddaa u tagto kuugu fasiro ku yidhaahdo waxaa la yidhaha daalim qofka sekada bishii iyo maalinkay ku waajibtay dib uga dhigo bisha dama bixiyo waa kaasa daalim waa runtiis maxaa yeele waajibuu ka teg waxay ahayd sekadan waktigeeda inuu bixiyo uusan dib maalin uga dhigin saasay ahayd mid kale haddii uu ku yidhaahdo intay tidhaa daalimka io fasir waxaa la yidhahdaa daalim qofka xajka ku waajibay oon sanadaas aaday ma iska fadhiya waana ku waajib wax ka oo oo cudurdaara male waa kaasaa waajib sanooyin dambe aad xajidudu raba waa kaasaa daalim waa qowlka raajixa culimmade ma garat ma iskhilaafsan yihin saddexdaas isma khilaafsan maxaa ilaha saddexda ay kuu sheegeen saddexdaba saddex waajibay ka tageen haye mid kale u tagtaa tii aalim io fasir aalim linafsi markaasu yii waa tuug qofka muslimka tuugaa wey waa runtiis maxaa yeelay soo xaaraam kuma dhicin tuugi mid kalead u tagta markaasuu ku yidhi aalim io fasirati markaasu ku yidhi waa zaaniga muslimka waa runtiis ila xaaraam basba ku dhacay soo maa mid kale u tagtoo tii aalim linafsi io asir markasu yi waa kan qamrada cabe mid kale u tagtoo tii aalim linafsi io fasir markaasuu ku yidhi waa midka muqayilka oo jaadka cuna ama sigaariye cabka waa runtiis ila xaaraam cunaa u naar ku mudanaayo hadduusan ilahay uga toobadkeenin marka fiiri tafsiir binooc mid kastaa wuxuu kuu sheegay macnihii guud wax soo gelaya soo maa kulligood ka hor haddaad tirahdo bismi illaahi ramaan qur-aankan macnihiisa lama fahmi karo waaba isku khilaafeen saxaabadii iyo taabiciyaalkii waa kaasa hal qawlay hal aayaday toban qowl noogu fasirayan haddaad tiraa ka war waxa lagu lehay adaa maskaxlaawaa ama jaahila haddaan waxba fahmayne wax iskhilaafsan ma jira waaba macno weynba waxa weyn aayadii aba waxa laga helay cilmi ballaaran aayaddii laga helay ee wax iskhilaafsan ma jiro cilmi weyn oo ballaaran maxaa yeelay daalim linafsihi maxaa nidhi bal fiiri xadkii mudaabiqa ha ku laabo qof kastoo waajib ka taga ama xaaraan ku dhaca waa daalim linafsihi fiiri waa xadkii mudaabiqa markii la kala qaadqaado mid walba aan miaal kuu sheegayna waa miaalka soo hoskala waa midka ribada cuna alagu leey midaa kuu fasira daalim nafsi waayo waa midka ribada cuna waaya ila xaaraan ku dhacay soo ma khalaas marka waa kaasa haddaad maqasho tafsiir min baab min baabi tamhiil bitafsiir waxa weya in lagugu miaaliyo tafsiirka miaal in lagaa siiyo ee aayadda macno guud aan lagaa siin oo koobay wuxuu ku yidhi walmuqtasidu qofka dhexdhexaysta yatanaawalu wuxuu gaarayaa macnaha wuxuu ku dhacayaa faacila alwaajibaat qofka waajibaadka sameeya wa taarika almuxaramaat xaaraamyaalkana ka taga waa xad mudaabiqa tafsiirkaas waxaa la idhaha muqtasid qof dhexdhexaystay waa qofka waajibaadka oo dhan guta oon hal waajibo shareecada dayacayn hal xaaraanana aan ku dhacayn sunnana aan la imaanayn waa kaasa muqtasid waa macno guud haddii marka midaad tihi muqtasid io fasir markaasuu uhi muqtasid waa qofka salaada waktiga dhexe ka tukada oon awalkana uma degdego aakhirka iyo meesha xaaraantana uma uma dhaco haye runtiis ma ta ilaa waajib kama tegin qofkaas waajibka waa guta sunana ma tukado mid kalaa tidi fas waajib xaa la yidhaahdaa muqtasid markaasuu yii waa qofka sekada waktigeeda ku bixiya sunna lacag sadaqana aan baxayn sunna ma khilaafay kii hore ma khilaafsana mid kalaa tidi ii fasir markaasuu ku yidhi muqtasid waa qofka xajku markuu ku waajiba horuu ka xajin mid damboo sunaa ku laabama waajib waa guta isma ujeeda sunaa samay maa hay mid kalea tidi ii fasir markaasuu ku yidhi muqtasida ha muqtasid waa la yidhaha qofka ramadaanka soomaayo lixda aan ku daray waa runtiis ilaa waajibka waa gutay sunana kuma darin ma iskhilaafeen isma khilaafin ee mid walbaa macnihii weynaayo muqtasid lahaayo qayb kaaga sheeg mid salaadiyuu kaaga sheegay mid sekadiiu kaaga sheegay mid soonkiiu kaaga sheegay mid xajkiiu kaaga sheegay laakiin kii ku yidhi waa waajibaadka o dhan qofka guta muxaramaadka o dhanna ka taga macno guudu kusi soo ma sidaas inaad u garato wasaabiqu qofka hormara yadkhulu waxaa soo gelaya fiihi saabiqa man sabaqa qofkii hormaro qayrka u hormaray oo fataqaraba ugu dhowaaday ilaahay bilxasanaati sunooyinka xasanaadka sunooyinka loola jeeda maca alwaajibaati waajibaadka la jirkooda xadka mudaabiqa waa kaasa marka saabiqa la fasiraa saabiqa waxaa la idhahdaa qofka waajibaadkii oo dhan gutay muxaramaadkii ka tegey sunooyinkiina ku daray waajib qofkaasaa la idhahdaa waa macno guudkaas haddii qof kuu fasiro tidhaahdo ha la ii fasiro saabiqa oo ku yidhah waa qofka salaada awelka ka tukada ha sunooyinka raaciy ood mid kale u tagtoo tidha saabiqa ii fasir oo ku yidhaahdo waa qofka inta raban inta sekada bixiya ku dara sadaqaad sunaana mar walba iska bixina sekadana waqtigeeda bixina mid kale uu ku yidhaahdo saabiqa waa qofka ramadaanka sooma sita min shawaal raaciya qamiista sooma oo mid kale u tagtoo ku yidhahdo saabiqa waxa la idhaha qofka inta xajiya sunooyin haddana ku laabta ma iskhilaafeen isma khilaafeen mid walbaaba wuxuu ku siiye macnihii guuda saabiqa ila kulligood waa soo wadagelasoo soo gelayaan saabiqa soo maaha macnihii guudu mid walbaa qayb kaa siiyaya waa kaas ee hadhihi qur-aanka lasku khilaafay markaasu wuxuu yidhi markuu intaasaas kuugu sheegay falmuqtasidu qofka dhexdhexay falmuqtasiduuna dadka dhexdhexaystay hum asxaabulyamiin waa dadka ilahay asxaabulyamiinta ku sheegay wasaabiquuna kuwa hormarayna asaabiquuna ee hor wasaabiquuna kuwa hormaray asaabiquuna waa dadka khayrka u dhaqay ulaaika dadka khayrka u dhaqay oo u hormaray almuqarabuuna waa kuwa ilahay agtooda la dhoweeyey oo ilahay agtiisa u dhowaaday wasaabiquuna dadka hormaray oo laguu sheegaa asaabiquuna waa dadka khayrka u hormaray ulaaika saabiqiintaasuna almuqarabuuna waa kuwa khayrka loo dhoweeyey oo ilaahay loo dhoweeyey macnaha uma intaas kadib hadduu kutusaa marka tafsiir bilmiaalkiiu kutusaa marka maadaama aad macnihii guud iyo xadkii mutaabiqaha baratay uma intaas ka gadaal ina kulan mid kasta oo minhum selafka ka mid ah yadkuru waa sheegaa haadaa tafsiirkan fii nawcin noocuu ku sheegin noocoo min anwaaci daacaati daacaadka nucyaalkiisa ka mida daacaadka tirada badan nuuc ka mida un kuugu miaalina ka qowlilqaa'ili sida qofka kule asaabiqu qofka hormaray alladii waa midka yusallii tukada fii awali waqti waqtiga awalkiisa u kuleey runtiis maxaa yl waajibkiina guday waqtiga awalkiisa u degdegayna waa sunno kale wlmuqtasidu uu kuley ii fasir tidhaahdo wlmuqtasidu muqtasid alladii waa midka yusallii tukana fii anaa'ihi anaaءi اwaqti waqtiga dhexdiisa dadkii fiicnaa maahan horay uma degdegin mana dayicin dhexbartanku ka tukada waa kaasaa muqtasid sunana lama imaan waajibkiina guday markaasuu ku leeyahay markii aad ii fasira daalimkana wuxuu ku leeyahay waa daalimu linafsika naftiisa dulmiyey alladii waa midka yu'akhiru dib u dhiga alcasra casirka ila alisfiraari boorboorka inta laga gaaro waxa weeyaan oo halkaas boorboor ka noqoto waa midkaas midkaas daalim haddaad noqosho ilaa waxa wey waqtigaas waada xaaraanna in la tukada ay aheed marka wuu dayacay waajibkii soo ma jeedid marka miaalu kusi aayadda macnaheedu ma intaasa hadhow daalim kale ma jira miyaad leedahay daalim kale ma jiro miyaad dhihi kartaa ma dhihi kartid qofka salaada awelka ka tukada maana saabiq kale ma jiro miya qofka ka hor ramadaanka soomo sita bisha waa raaciyey sanadii u kooba xaj sekada maalintay bishu kowta iska dhiiba ya xajkan marka koobaad ku waajiba hore ka xajiyey kaas ma ahan miya saabiq waay marka saabiqi mid ka mid unbaa lagu sheegay markaas wuxuu ku yidhi aw yaquulu ama wuxuu ku leeyahay asaabiqu qofka hormaray iyo wlmuqtasidu qofka dhexdhexaystay iyo wadaalimu daalimka faqad dakarahum ilaaha ku sheegay fii aakhiri suurat baqara suurat baqara akhirkeeda ka fiiri uu ku leeyay ta tira in fasil oo suurat baqara akhirkeeda kay uga jirtaa alladina yunfiquuna amwaalahum billayli wanahaari siran wacalaaniya falahum ajrun cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولاك أصحاب نار هم فيها خالدون مالك حقي سمرك لغا فيريا صدح الله أقيبي دب وحوي واجبك انت قلتين سنوين هذا يا مالك بحنا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية وقلداس والسابقين ظالم كينا حرام كل عفيري الذين يأكلون الربا هو الربا دعنا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المص قبرك مالك كسوب بحان ayagoo taagada caadiya ma istaagi doonaan laakiin sida qof waalan dambi ugu dhaco saas ayagoo ay qabriga ka soo bixi doonaan dadka ribada cuna fiiri kaasna waa daalimkii maxaa soo haray muqtasidkii dhexdhexaystihii sunnana sadaqana bixin ma waxa weeyaan xaaraanna cuni ma faman jaahu mawcidatu min rabbihi fantaha waa qof asagu ribadii ka joogay inuu sadaqa baxshayna lama sheegin sadaqa inuu baxshayna lama sheegin waa caadil marka waa hadduu kaas ku yidhi oo maalkii kuugu miaaliyey kii horena uu kuugu miaaliyey salaadii marka mid walba un tafsiir yaroo juz iyuu ku siiyey amase nooc iyuu ku siiyey amase min baabi tamhiil fi tafsiir markaas wuxuu ku yidhi aw yaquulu ahay wuxuu ku yidhi wanaasu dadka maya ku laabo aw yaquulu ama wuxuu ku leeyahay markuu kuu fasira asaabiqu iyo walmuqtasidu iyo wadaalimu qad dakarahum saddexdaba allah ku sheegay fii aakhiri suurati lbaqara fainahu alle dakara waa sheegay almuxsina qofka samafala bisadaqati sadaqada ku samafala ilahay waa sheegay aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli wanahaari siran wacalaaniya weyn falahum ajrun cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwaas alla waa sheegay waalima aalimkiina alla waa ku sheegay aayadahaas b wuxuu alla ku sheegay biakli riba ribada cunideeda inuu daalim ku noqday aladiina yakuluuna riba laa yaquumuuna ila kama yaquumu ladii yatahabatuhu shaydaanu min almas kaasna alla waa sheegay mase wuxuu daalim ku noqonaa ma waaliman alla waa sheegay biakli riba walcaadila qofka caqliga ku sameeya bilbayci beeca ee ka jooga ribadan alla waa sheegay marka saddexdiiba saasay kala yihiin wuxuu ku yidhi shiiku marka waannaasu dadka fil amwaali maalyaalka saddexay u qaybsamayaan imaa muxsinun inuu muxsin yahay oo waajibkana waa gudana sekada waktigeedu bixina xaaraanna cunima o waxa weeya sadaqa sunnana waa bixina waa muxsin marka wa imaa cadlun inuu cadli yahay cadliga waa maxay sekada waktigeediiu ku bixin xaaraanna cuni maa laakiin sadaqa sunna ma baxo waa cadli wa imaa daalimun inuu daalim yahay oo daalim waa maxay waxa weya daalimkii ama xaaraantii cunaa sida waxa weeyaan tuugadii iyo waxa weeyaan ribadii ama waajibaadkii sekadii lagu lahaa yuusan baxayn waa daalim wuxuu ku yidhi fasaabiqu qofka hormaray almuxsinu waa midka ku samafala biadaa'i lmustaxabbaati sunnooyin inuu guto maca alwaajibaati waajibaadka la jirkooda inta waajibaadka lagu lahaa waxa weeyaan biilkii carruurtu waa ku waajibay waa waajib isagoo la dayacaa naarta alle lagu gala waxa weeyaan sekadii waa waajib iyadoo la dayacaa naarta lagu gala way iska bixina markaasu haddana sunooyinku dara inta waajibaadki o dhan iska baxsho kafaara haddii lagu yeesho waa bixin waaalimu daalimku aakilu ribaa waa qofka ribada cuna aw maanicu zakaati ama waa midka sekada diida labaduba waa aalimiin maxaa yeele fiiri midka ribada cuna xaaraanu ku dhacay waa aalim marka kan waxa weeyaan sekada diidaana waajib ayuu ka tegey waa aalim labaduba waa aalim wlmuqtasidu qofka dhexdhexaystaa alladii waa qofka yu-addii gudanaya azakaata zakada zakada almafruuda ee la waajib yeelay walaa yaakulu ribaa ribana cuni ma laakiin sunno ma bixiyo wey laag sadaqa sunna husan bixin qofkaas ogow sadaqa sunna ma bixiyo oo suu sameye sanadoo dhan shilin ma bixiyo miya maya ninkan bukliya aad degey markaa sanadoo dhan wuxuu samaynaa mid baahan markuu yimaado war qaraabana halkaasaan ka imid dadkii abaabehe lool m misagaa iigad wuxuu leeyahay ho meelu ku qori mid kale adeera imaan war waa iga caddo saasay toob abaara wadankii ka kacday war loor qamardiya igad waa u gadin meelu ku qori sanadu markay dhamaato isku dhufan uu le iisoo bix buuggii markaasuu le seke lagoobale waa hormarsh waagiyuna niyeysta waa dad la yaab le oo aad u dadaalaya hantida ugu dadaalaya laakiin waa xaqiiqa sekada waa uga baxay hadduu marka hore niyeysto ogaada shardi kalena waa jira oo waa maxay qofkii hantida uu siiyey waa inuusan qani noqon intaan sanadu markay dhammaato haddii sanadii dhammaato qofkiina uu qani noqdo waa lagu leeyay sekadii in kiina ka soo ceshaa laleeyahay haddana iska bix adu kiina kiina wuxuu uga soo cesho karaa inuu marka u sheego yidhi waa seki ho haddii hor marka hore u sheegay markay sanadu dhammaato qofkii qanii noqdo waktigaasa inay ahayd sekada in la baxshaan maahan xaqba uma leh keenu leeyahay qanigaad noqotay isii maalkayga waagii dhawadaan ku siina seka seka kuguma baxde marka intaasoo dhiba isaga horumarintaa iska leh intaasoo dhiba horumarintaa iska leh marka laba shardiyay uga gudmayde marka horu bixina inuu niyeystay seke hormarina inay tahay kol baan inin toosinayaysan idinka qaldamin haddaadna wax kala baxayn waxa weeye shardiga labaadna qofkaasu aakhiru sana markay sanadu dhammaato waa inuu yahay qof oo seke in la siiyo ehel u ah oo faqiir ah ee hadduu ka hor qani noqdo khalaas waa kuu dhammaatay macnaha sekadii kaama bixin aan ula jeeda sekadii kaama bixin asagii ma ka soo cesho kartaa ha haddii aad awal u sheegtay oo tidhi waa seko haddaada oo horumaraysa seke horumaraysa haddaadan u sheegin kama soo cesho karti aduu iska bix calaa kulli xaal xisaabtankaas waa xisaabtan iska dhib badan waa laga rooya haduu diida suu ku diidi karaa meeshii waxa weyan haddii markiina loo sheego la yidhi waa seke horumaraysa qanina uu noqday hadduu diida waa la dacweyna ilaa maogtahay marka xaqma uma lah xaq uma leh moogtahay wixii moogtahay xoog lama rabo marka waxaasoo dhiba xaad u yeelayda intaasoo dhiba sadaqad sunnaa bixi sekadana waktigeeda bixi intaas intaas xooga moogtahay bukligu waa ku dila haddii kale bukligu waa ku dila fa kullu qawlin uu ku yidhi shiku marka fa kullu qowlin qowl kasta fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan dikru nawcin nooc sheegidiisa haddii lagu fasiray maalka haddii lala aado salaada haddii lala aado sekada haddii lala aado soonka mid kasta waxaa ku sugan nooc un la sheegay noocaasoo aayadda soo dhex gelayay fa kullu qowlin qowl kasta fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan dikru nawcin nooc sheegidiisa noocaasoo dakala soo galay fil aayati aayadda noocaasoo dukira la sheegay litacriifi lmustamici qofka tafsiirka dhegaysanaa in la baro bitanaawulil aayati aayadda inay soo inay gaaraydo lahu nuucaas waxa weeya nuuc haddii salaada laga soo qaado marka la yidhaha salaada daalim waxa la dhaha qofka dib uga dhigay waqtigeedii waxa weeyaan waa soo galaa daalimka ha sax laakiin qofka marka loo sheegayo waxaa loogu sheegayaa inuu ogaado qofkaa salaada waqtigeeda dib uga dhigay inuu aayadda soo galayo daalimiinta ka mid yahay saasaa lagugu sheegay inuu daalimiinta ka mid yahayo waxa weye inuu soo gelayo qofka awalka ka tukaday inuu saabiqiinta ka mid yaho aayadda soo galaayo qofka waxa weeyaan dhexda ka tukaday inuu muqtasid yaho aayadda soo gelayo saasaa lagugu sheegay markaasuu yihi fa kullu qowlin qowl kasta fiihi qowlka dhexdiisa waxaa ku sugan dikru nawcin nooc sheegidiisa noocaasoo dakala soo galay fil aayati aayadda noocaasoo dakara loo sheegay litacriifi lmustamici qofka dhegaysanaa in lagu baro bitanaawulil aayati aayadda inay waxa weeyaan gaarayso lahu nuucaas macnaha nuucaas inay ku dhacayso oo aayadda soo gelayo nuuca haynin qoran inamaa my my my my nusqadaana muxaqaqa midaana sax nusqada saxda waa nusqada waa wey mar haddii uu tarkiibku sax yahay nusqada muxaqaqada waa nusqadaan waa midda waxa weeyaan doctor musaacid ibnu sulaymaan addayaar midda uu sharxay taxqiiqiisana leey kaasaa saxa nusqada midda xoogaa oo kaleeto oo waxa weeyaan maya taas maahane midda oo mu'asasada ishraafkeeda lagu daabacayna waxa weeyaan ayadana waa macquul ayadana waa macquul midda mu'asasada ishraafkeeda lagu daabacay ha nafsuha kuwaas labadaas xoogaa fiirfiiriya waay wuxuu ku yidhi marka dukira waa la sheeg nuucaasoo dukira la sheegay litacriifi lmustamici qofka dhegaysanaya in la garansiiyo waxa weeyaan in la baro oo la garansiiyo bitanaawulil aayati aayadda inay gaaraydo lahu nuucaas oo nuucaas aayadda soo gelayo iyo wa tambiihihi qofka dhegaysanaya in lagu baraarujiyo bihi nuucan lagula baraarujiyo calaa nadiiri midka la midka nuucan marka loo sheegayo salaada qofka dib u dhiga waxaa lagugu baraarujinayaa waajib kasta qofka dib u dhiga inuu saas usoo gelayo qofka sekada dib u dhiga qofka soonka dib u dhiga qofka xajka dib u dhiga qofkii jihaadka dib u dhiga qofkii birulwaalidayn dib u dhiga qofka caruurta biilkooda dib u dhiga oo iyadoo bishii waa dhalatay waana ka dhamaadaa biilkii waana haydaa dibaad uri dhigtay kaasa lamidta laftirkaa waajib ilahay aad ka tagta waajib ilaahay aad ka tagta marka marka salaada qofka dib u dhiga lagu yidhaahdo waxaa lagugu baraarujinaya waajib kasta qofkii dib u dhiga salaada awalkeedu tukaday saamiqu markii lagu yidhi maxaa lagugu baraarujinaa qof kastoo daacadood awalka ka bixiya sekadii awalka ka bixin awalkiiu ka soomi awalkii awalkii taasaa lagugu baraarujiyay marka waa noocaas marka waxaa loo sheegayaa litacriifi lmustamici qofkan dhegaysanaya in la baro bitanaawulil aayati aayaddan inay gaarayso ku dhacayso lahu nuucaas loo sheegay iyo wa tambiihihi qofka mustamica in lagu baraarujiyo bihi bisababi nooc nuuca la sheegay sababtiis lagula baraarujiyo calaa nadiirih nuucaas wax alle wixii la mid ah haddii la sheegay daaco loo hormaray daaco kastoo loo hormaraa la mid ah haddii la sheegay daaco dhexda laga sameeyey daaco kastoo dhexda laga sameeyaa la mid ah haddii la sheegay waajib dib looga dhigay ama la dayacayna waajib kastoo la dayacayaad waa inaad ku garato saasaa lagugu talagal ee adhin waxbaa iskhilaafay wuxuu ku yidhi fayna tacriifa maxaa yeele miaalka fayna tacriifa miaalka cafwan fayna tacriifa qeexidda dhe amase baridda baridda bal iskale iyadaa kuu fog fayna tacriifa qeexidda ama baridda bilmiaali miaal qofka wax loogu qeexo lagu baro qad yasulu inuu ka fudud yahay ayaa dhici karta suhuulan fudayd fudaydkaasoo agara ka badan min atacriifi in qofka loogu qeexo bilxadi mudaabiqi xad oo macnaha dhan daboolaya wuxuu ku leeyahay sideeda dadka marka wax la barayo inaad xad u sheegto iyo inaad miaal u sheegto miaalkaa fudo hadda maalan shaarixa waa nin dhiga cuthaymiine wuxuu ihi qof aan weligiis geel adag magaaluu ku dhashay weligiis geel ma arag markaasuu niyo geel horta baciir waa maxay aniga waa xaas aan la yaabay uu leeyahy iish fasir markaasaa tihi waa xayawaanu duu jismin lahu cunuqun طawiilun wadaylun qasiirun aad tii waxaa tihi waa xayawaan jir weyn leh oo buuran ha oo qoordheer leh oo sayn gaaban leh intaasaad u sheegtay ma ku fahmaa isleeda xadkaas hadduu hadhow goroyo arka iyo hal ma kala garana goroyo hadduu arka waad waa amay tantahasho a a ou fahmi waayo ama geri ark laakiin miaal haddaad tidhahdo kaale geel ma taqan miyo ha suuqa kawaankaad keento kaasaa tii waa kana weligiis geel ma qoo weyna qoo weynma meesha ku arka laakiin markaa leeda waa kan ma waxaad ula jeedaa inta suuqa taagan intaas kaliyaha geel layna miyaad ula jeedaa ulama jeedid waxaad ula jeedaa nuucaan wey hadduu inta tago carab geel kaloo meel taagan arka waa garana soo ma kiina maahan aad tustay maxaa yaele marka horeba markaad leedahay waa kan geel waa kan haddaad maqasho macnaheeda waxa wey war waa nuucaas marka marka lagu leeyahay war aalim waa la ydhaha qofka salaada dib u dhiga war waa qof kastoo waajib dib u dhiga ka fahm war saabiq waxa la ydhaha qofka awalka ka tukada war saabiq macnaheedu waxa wey qof kasta oo daacaadka ilahay u degdega oo waajibkii sunnada isku dara marka lagu leeyahay muqtasidku waa qof salaada dhexdeeda tukada war waxa weyan waa qof waajibaadka guta muxaramaadkan iska ilaaliya muqtasidku saas inaad ufahamtaa lagaa rab waa dawo weyn wuxuu ku yidhi shiku fayna tacriifa qeexidda ama baridda qofka la barayo bilmiaali miaalka wa loogu wax lagu qeexo in miaal lagu qeexo la ihahdo khubzi miyaad rabtaa inaad barato waa kaasa baciir miyaad rabtaa inaad barato waa kan halkaan suuqaa taagan in saas qofka wax loogu qeexo qad yasulu inuu ka fududaadaa dhici karta suhuulan fudayd fudaydkaasoo aara suhuulan anaa soo qadara matniga ka mid maaha fudaydkaasoo akara ka badan min atacriifi qeexidda bilxadi xadka wax lagu qeexo xadka almudaabiq daboola inaad xad wax ugu qeexdo oo tidhaahdo khubsi waxaa la idhaahdaa waxa weeyaan qursatun tusnacu min alburi bacda ballihi haddaad tidhaahdo khubsi waxa weeyaan waa cad yar oo jab yar oo bur inta la qooyo oo la cajiino laga sameeyo waxaas fahamka uu fahma waxaa ka fudud inaad tamir taagto tiraa waa kana khubsi miaalkaa fudud marka tafsiirka salafku wax ku fasiraya si dadku u fahmaan waa miaal waa miaal wuxuu ku yidhi wlcalu caqliga caqliga asalimu nabada qaba yatafadalu waa gartaa linawci nawca caqliga nadiifkaahu waa garanaa nuuca waa yaqaan haddii la yidhaahdo khubsi miyaa rabtaa waa kaasaa hadhow u fahmi maayo xabadkaas inuu ahaa khubsi oo adduunka ka dhamaad u fahmi maa caqliga saliimka waa garanaa nuucaas meel alla meeshuu ku arko wuxuu leeyahay khubsi waa waa garanaa caqliga nadiifka qof intaas aan gara karina de waaba qof maskaxda ka xanuunaydo markaasuu yidhi walcaqlu caqliga caqliga asaliimu ee nabadda qaba yatafadanu waa gartaa linawci nawca kamaa yatafadanu sida uu garanayo idaa ushiira lahu marka loo ishaaro ilaa raqiifin muufe habad mufrad marka loo ishaaro sidaas uu garanayo ayuu qur-aankana mithaalkiisa u garanaa oo markii la yidhaha dhaalim waxaa la yidhaha qofka salaada dib waqtigeeda uga dhiga waa fahmaa inaan dhaalim loola jeedin keligiis ee uu qof kastoo waajibka dib uga dhiga uu yahay dhaalimka marka la yidhaha saabiqu waa qofka salaada awalka ka tukada qofka caqligan waa fahmaa inay tahay qofka daacada u hormara oo dhan waa fahma marka sidaas qofka mufahan loo tusa uu fahmayo sidaas uu fahmaya tafsiirkana qofka caqliga marka loo miitaaliyo kamaa yatafatanu siduu u garanayo u fahmayo idaa ushiira marka loo ishaaro lahu qofka ilaa raqiifin muufe oo faqiila lahu lagu yidhaahdo haadaa kanu huwa alkhubsu waa muufe miaal haddana muhiima muhiim ah ayuu keeni fawaaidda ugu badneed kitaabka hadduu gelaya hadda ka hor oo dhan dogoldhacayba u badneedba soo ma jeedid sow hadda miaalkan caawa iyo casharkii shalay xalay miyaa isku mid ahaa qala qofa cashirka xalan taarku saas wuxuu leeyahay bismi illah maba la fahmi karo kitaabka gogol dhac wey waxa hore dhan miaalkiisi miladii marka loo yimaada wuxuu caddaanaya soo maa marka miaal masale muhiimu keeni waa maxay asbaab nusuulkay ku tacalluqdaa asbaab nusuulka qofa wuxuu arkin waa iska ardaya tafsiiru rabaa inuu akristo ama akriyo markaas wuxuu arkin aayaddaanu sidaanay kusoo degtay aayaddaanu waa fiirina tafsir kale markaas laleeyahy sidaanay kusoo degtay tafsiir kalu fiiri markaasa laleeyahy sidaanay kusoo degtay ama hal tafsiireeda qura sidaanay kusoo degtay cabdullahi ibn cabbaasa yidhi cabdullahi ibn mascuudna wuxuu yidhi saasay kusoo degtay cabdullahi abu muusa alashcarina saasay kusoo degtay zayd ibnu saabida yidhi sidaasay kusoo degtay markaasuu leeyahay waa hal aayadee waa maxay afarta sababood miaalki haddeer qofkii soo fahmay waa ka dawooba cudurka waa maxay marka la leeyahay insha allah masaladaas oo asbaab mas-uulkana mar kalaan kala qaadi doonaa tasriix mid la yidhahdo iyo mid kale marka lagu leeyahay aayadaanu nazalad fii kada saasay ku soo degtay macnaheeda mar kasta ma ahan in loola jeedo arrintaana dhibkaanaa taagnaa iyadoo uu taagan yahaa aayaddaanu soo degtay mar walba saas loolama jeedo mar martaas loola jeedaa waa jirta ee marka loola jeedo aayadaanu saasay ku soo degtay markaad maqasho badanaaba waxaa loola jeedaa macnaha nuucaasa aayaddaanu ka hadlay macnaha nuucaasa ay aayaddaanu kusoo degtay saasaa loola jeeda markaad maqasho aayaddaanu saasay kusoo degtay mar mar way jirtaa in loola jeedo dhibkaanaa dhacay ama dhacdadaanaa dhacday aayaddaana soo degtayoo sabab arrintaana u noqotay way jirtaa taas laftirkeeda aayaddaasma waxay goori ku tahay maalinkii dhibkii dhacay ilaa qiyaamaha la gaaro dhibkii nuuciiho dhacayso ayadii daliil uma ah saasa hadhow waxaa u banaa nin kaloo taabiciho ka dambeeya oon jooginba uu leeya aayaddaanu sidaani kusoo degtu leey macnaheeda waa maxay macnaha nuucaasa aayaddaanu ka soo degtay waa tii haddeer oo kale un waa marka haddaad maqasho nazalad fii kada waa inaad u fiirsato labada waa noqon kartaa aayaddaanu macnahaasay ka hadleen waa sida ugu badan inay noqoto waxay kaloo noqon kartaa waxa weeyaan arrintaanoo taagan ayaa aayaddan alla soo dejiyey taasna waa nocota marka iskhilaaf ma aha haddii shan saxaabi ay midba sheego sabab nusuul mar haddaan asbaab nusuulku iska hor imaanayn isdiidayn waxa weya waa iswaafaqsanyin ee waxaa loola jeedaa aayaddan ilahay wuxuu ugu talagalay macnaha nuucaas macnahaasuna meel kastoo lagu arko wey macnahaas ilaa qiyaamu saac ila qur-anka waxaa loo soo dejiyay ilaa qiyaamu saaci macnahaasuu rabaad inuu kala hadlo wuxuu ku yidhi waqad yajiiu inuu yimaadaa dhici karta kaiiran majiian imaatin imaatinkaasoo kaiiran fara badan min haadal baabi baabkan xaggiisa inuu ka yimaadaa dhici karta qawluhum qowlulmufasiriina dhe amase qowluhum qowlu salafi salafka qowlkooda ay yidhaahdaan haadil aayatu aayaddan nazalad waa soo degtay fii kada arrintaasay ku soo degtay qowlkaas in badan sidaan inuu ku yimaadaa dhacda in badan sidaan inuu ku yimaadaa dhacda in badan uu ku yimaadaa sidaan in badanuu ku yimaadaa marka lagu leeyahay maruusan ku imaahaynaa jirta oo in yar ah oo macnuhu yahay arrintaanoo taaganaaba aayadda soo degtayba laakiin markaas laftirkeeda macnihii waa kuu taagay hadduu arrintaanoo taagan aayaddaanu soo degtay hadhow ilaa weligeed arrintoo kale marka dhacdo ayad yaa lagu daweyna soo maaha iiri wuxuu ku yidhi waqad yajiu inuu yimaadaa waa badanta qadda tagfiirye ka dhig wax badan ka dhig ficil mudaarica gasha qaduye waqad yajiiu in badan uu yimaadaa faacilkii waa qawluda soo socda kaiiran majiian imaatin imaatinko kaiiran fara badan min haadalbaabi baabkan xaggiisa waxaa ka yimaada qowluhum salafka qowlkooda ay yidhaahdaan haadihi alaayatu aayadan nazalad waa soo degtay fii kadaa arrintaasay ku soo degtay macnaheeda waxa weeya nuucaasay aayaddaanu ka hadlaysaa wey laa siyama waxaan ku sii jirinba oon maal lahayn in kaana hadduu yahay almadkuuru midka la sheega shaksan waxaa lagu leeyahay aayaddaanu abulahabay ku soo degtay weligeed abulahab kadib lagu camal falimaa miya aayadda ka waran hadduu abulahab mid ku nuucu soo baxo oo ka dambeeya isagaiyo ka hadle waa aayaddaanaa kugu soo degtaa lole nuucaaga oo kale waxaad arkay aayaddaanu abubakaray ku soo degtay sadaqaadu bixiyey sunaa oo tiro badan mid kaloo sadaqaad kaloo sunaa bixiyey aayaddan muusan wax ku lahayn wax waa ku leey waxaa la leeya waa fiicantaoo arrintaada aayaddaana ka soo degtaa lagu leey soo ma jeedi marka waa noocaas marka lagu leeya aayaddaana ku soo degtay macnaheedu waa saas macnahaanay aayaddaanu ka soo degtay wey laasiyama waxaan ku soo jirin oon maal banahayna ku sii jirin in kaana hadduu yahay almadkuruka la sheegayo laleeyahay aayadaa kusoo degtay shaksan hadduu yahay ha shaksi markuu yahay muslimiintoo dhan ijmaacay ku yihin inaan loola jeedin aayaddaanu shaksigaasay ku koobneen kadibna lagu dhaqmi maa loolama jeedo qof muslimaho saas ku fasiri ma jiro oo culammada ahlu sunnaha ah ka asbaabi nusuul sida sabab nusuulyaalka asbaabu nusuulka almadkuurati lagu sheegay fi tafsiiri tafsiir ka asbaabi nuzuul sida asbaab nusuulka sabab nusuul asalka waxaa la yidhahdaa arrinaa dhacda markaasaa ilaahay aayad ka soo dejiya arrinaa dhacda nabiga hadduu ka hadlo oon aayadu ka soo degin maxaa la yidhahdaa sababulwuruud xadiidka sababulwuruudkiisii a la yhahda markaas arrinaa dhacday nabigaa ka hadloo yidhi saas iyo saas waxaa la leeyahay xadiidkan wuxuu leeyahay sababulwuruud arrinaa dhacday aayad qur-aana soo degtay waxaa la leeyahay aayaddan waxay leedahay sababunuzuul labada tacbiir oo inaad kala tagaan ka asbaabi nusuuli sida sabab nusuulyaalka oo kale almadkuurati lagu sheegay fi tafsiiri ka qowlihim sida mufasiriinta qowlkooda ay yidhaahdeen ina aayata hihaari aayadda hihaarka ka hadlaydaa nazalad waa soo degtay fi mraati fi mra'ati ows ibnu saamid ay ku soo degtay fiiriya meeshaas nusqadayda oo kale muxaqaqadaah waa qaldanta waxa weya laakiin waxaa saxaya nusqada ku daabacan fataawaha mujaladka saddex iyo labaatanaanu ku jira kitaabkaan fataawa majmuuc alfataawa mujaladka labiyo saddex iyo tobnaad aan rabaa saddex iyo tobnaad wey kaasuu ku jira safxada marka waxa weeyaan saddex boqol soddon iyo sideed ayay ku taallaa sidaanayna u qoranta ina aayata ka qowlihim hadalkooda ay yidhahdeen ina aayata hihaar nazalad waa soo degtay fi mraati haabitin fi imra'ati ows ibnu saamid ows ibnu saamid islaantiisii kusoo degtay waana sida saxdaade xadiis saxiixa weeye xadiiska waxa weyan xadiidkan waxaa wariyey axmed ibnu xambal waxaa wariyey imaamu nasaa'i waxaa wariyey ibnu maaja waxaa wariyey ibnu xibbaan waana ahlucilmigu waa qawiyeeyeen xadiis qawiya inuu yahay ku tilmaameen ibnu xibbaan wuu saxiix yeel xaafid ibnu xajarna fatxulbaari wuu xasan kaga dhigay sheekh naasirdiin albani laftigiisuna xasan ayuu ka dhigo xaafidka dariiqiisaasuu maroo saxiix abi dawuudka marka waa xadiis qawiya suuraayat hihaar waa aayadaha ugu horeeya suurat lmujaadala macnaheedana waxay ahayd waxa weeyaan ows ibnu ows ibnu saamid islaan la dhihi jiray wuxuu qabay khawra binti haclaba marka waxay dhal laheed markay dhashay oo ay dhaqmaadays tahay carabtu marka ay qofka islaamaha furayaan marka gabale waxay dhihi jireen anti calaya ka dahri ummi hooyaday dhabarkeedaad igala mid tahay saasay dhihi jireen markaasuu sidaas ku yidhi ta u yimid nabigay u timid sala allahu alay waslam caaisha xadiiska warinaysa waxay leedahay alxamdu lilaahi aladii wasica samcuhu alaswaat ilaaha mahaad iska leh maqalyaalkoo dhan maqalki waxa weeyaan sawdadkoo dhan maqalkiisu u waasac noqday waxuusan maqlay lama arko aniga gurigay dhinaciisaan joogay tiri codka gabalna waa maqlay gabalna waa iga qarsoonaya ilaahayna wuu maqlay tiri codkaas marka intay u timid nabiga sal اlahu alayh wasalam ay tiri rasuulka ilaahayo ninkan ows ibnu saamid ah waxa weeyaan markuu dhallinyaronimadaydii cunay oo calooshayda wixii ku jiray ay u baadiday oo aan dhaqmaadays noqday uu warkaas ugu yidhi warkaas ugu yidhi ka war marka nabigu wuxu yhi waxba kale ma arkayo inaad ka furan tahay maahan ilaa saas sidaas unbaa xukunku markaas ka hor ahaa wax kaloo ka dambeey iguma soo dejin macnaha markaasay tii ilaahay baan dhibkayga u sheeganaya ya ma maantu markuu dhallinyaronimadaydii laqay oon dhaqmaa daayey oo caloosheeda wixii jawhar ku jiray asaga u daadiyey saas i yidhi ilaahay markaasuu samaawaadka ka kor ka soo dejiyay aayado qur-aan mogta dulmiga ilahay raalli kama ah dad dumarka waxa weyn intay dhal lahayn dhalaan oo waxa weyn dhalinyaanimadooda la laqo in hadhow la yidhaahdo iridda ka bax mogta ilaahay ma ogola waxaas oo cayaar cayaar loogu cayaaro macnaha in lagu cayaaran sheega aan ilaahay ogolayn ee furiinka oo haddee waxa weyn haddii oo xal kale la waayo ma ka hadlaayo in sharcigu diidaayo ee cayaarta dumarka lagu cayaarayaan ilaahay ogolaynaan ula jeeda subxaan allah wax oo aad u foolxun weeye bis aayaddaas ilaahay soo dejiyey koowa alle wuxuu soo dejiyey inay munkar tahay arrintaasu nin muslima inuu yidhaahdo islaamtiisa hooyadeed igala mid tahay akhlaaq xumo weeye munkarna weeye waxaana lagu yidhi addoon xore haddaad awoodi weydo laba biloodoon maalin u dhexaynsoon maxaa ila munkar weynaad ku hadasha mana taaba karti islaamta ilaa aad kafaarada la timaado haddaad soomi weydo lixdan miskiin quudi haddaad soomi kartana lixdanka miskiin kaa ansixime saasaa soo degtay marka aayatu dihaar waa aayaddaas sabnusuulkuna aa sugay saasay yidhahdeen marka miaal waxaa lagu leeyahay aayaddaanu waxay ku soo degtay imra'ati aws ibnu saamit macnaheedama waxaa loola jeedaa islaamtaasay ku gaartay ka waran maanta haddii mid jooga islaamtiisa sidii oo kale yidhahdo waxaan leenaha adugu aayad madihidoo aayaddaas khawla binti taclaba iska lehed miyaan leena dhihi mayno maalinkay soo degtay ilaa qiyaamuhu ka dhacaa ninkii warkaas ku hadla aayaddiyaa u taagan oo le aayaddaana arrintaada ka soo degtaan leena aayaddaan arrintaadoo kale aayadaana ka soo degtaan leena hadhow midkan haddana sidoo kale aan leena isma khilaafsana waa iswaafaqsanta macnahaasa aayaddaanu ka hadlaydaa wey so uma jeedin ahay iyo wa ina aayata licaan aayatu licaan nazalad way soo degtay ayay yidhaahdeen fii cuwaymir alcajlaani cuwaymir alcajlaani ay kusoo degtay yidhahdeen oo amase hilaal ibnu umaya ay kusoo degtay yidhahdeen marmara waxaa dhacda hal aayadaha waxaa la leeyahay laba laba arrimood ay kusoo kala degtay laba arrimood ay kusoo kala degtay marka la yidhaahdo oo laba loo sheego labay mid tahay sabab mas-uulka haddii tasriix loola jeedo oo ah arrintaanoo taaganay soo degtay haddii sidaas loola jeedo laba qowl ay mufasiriintu ka leeyihin laba qowl ay leeyihin mufasiriintu labana arrimoodoo iskuma taagan hal mara soo degtay waa marka tanay kusoo degtana waa la dhihi karaa tanay kusoo degtana waa la dhihi karaa ayadoo labada arrimood isku si u taagan yihiin oo xal loo sugaayo ah hal mar aayaddaa la soo deji waana qowlka sawaabka ah oo daliil kale bacdu mufasiriina waxay yidhaahdaan laba golay soo degtay arrintaanaa taagneed aayaddaanaa soo degtay aayaddaana arrintaana haddana waa dambe dhacday aayadda haddana marka la soo degtay oo waxay leeyihin aayadu laba gor waa soo degi kartaa laakiin hal miaal waa u keeni waayeen mufasiriintu aayad daliil saxiixa sugaayo inay marheblana soo degta marheblana soo degta waa la waa saas darteeda qowlkaas waa laga fiican yahay qowlka saxda waxa weeyaan hadduu mubaashir yahay sabab mas-uulku oo macnuhu yahay arrintoo taagana aayaddu soo degtay waxa weeyaan labadooda isku mar dhacay aa taagnaa markaas aayaddu hal mara kusoo degtay oo muwaafaqa dhacday sidaas weey haddii kalena macnuhu waa mid ka horan soo sheegnay oo waa maxay arrinay kusoo degtay arrinta kalena waa dhacday haddi waa aayaddu waa kusoo degtay iyadana waa la mid oo aayadda macnaheeday soo geleen wey marka labadan qisana labadu waa saxiix oo cuwaymir alcajlaani inay ku soo degtay bukhaari iyo muslim aa wariyeen min xadiidi sahl ibnu sacad taasaas wariye sidaas wey qisada hilaal ibnu umaya inay kusoo degtayna saxiix bukhaarigay ku taalla min xadiidi ibni cabaas marka labadaba waa sugan yihin waa sugan yihin marka sida ugu fiican waa in labada arrimoodba taagnaaye haddii kale arrinta hilaal ibnu umaya ay kusoo degtay tan kalena waa dhacday aayadda ka hadlaydaa laleey hilaal ibnu umaya waa caddaha inay kusoo degtay aayaddu bukhaari iyo musli waxa weeyaan ba waa ku taalla oo m waxa weeyaan waxaa dhacday markay soo degtay qowlka allah subxaanaه wa tacaala wاladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaءa fajliduuhum amaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadaة abada waulaa'ika hum اlfaasiquun ninka gabar dhowrsan ku yidhaahda zaanigadaata ama waa zinaysatay waxa weeye siddeetan afar markhaati keen waa in la yidhaha hadduu keeni waayo saddex keeno walow saddexdaasu saddex shiiqba ha ahaadeen waa in asaga siddeetan jeeda lagu dhiftaa iyagana siddeetan lagu dhiftaa mid walba saddexdaas shiiqoo markhaatiyaalka xata ya wladiina yarmu maya maya waxaan rabaa may taasaan rabaa marka hore wladiina yarmuuna almuxsanaatidaa horreyday taasaa soo degtay marka hore fiiri marka waxaa la leeyahay afar markhaati keen aayaddaas markay soo degtay ayaa marka aadaa loo murgay nin la yidhahda sacad ibnu cubaada oo ansaarta ka mid a madaxdooda a wuxuu yidhi wallaahi ma saatanaan rasuulka alla alla kugu soo dejiye markaasuu yidhi ha sida alle igu soo dejiy nabig weliba saxaabadulaha dh war maadnaan maqlayn ninkaan adoonkiina markaasuu yidhi wallahi waa ogahay yidhi in alle kugu soo dejiyay xaq tahay laakiin islaam doqona haddaan qabo maalan oo doqon ay noqoto islaamtii oon arko mid xunoo nacas oo dhex fadhiya lugaheeda ma markhaatiyaalaan raadaahuy ha markhaatiyaal miyaan raadiya saasuu yidhi bis waa layska kala tegey markuu hadalkii yidhi markuu sidii yidhi hilaal ibnu umaya a habeenkii markuu ceshaha ka tego gurigiisii tago wuxuu arkay nin islaantiisa ku fadhiyo indhihiisuu ku ark waa yimid markaasay ansaartii wada naxe oo yidhaahdeen wallaahi wixii xalay sacad sheegaya nalaku imtixaana balaayadii uu xala ka sheekaynayey waatana waana haysata haddaa la garaaca hilaal ibnu umaya siddeetan jeedalna waa lagu dhufaa weligiis dambena maqaati laga dhigaysa war musiibada arrintii nabigiina waa gaar ayadoo la sugaya nabigu ha la garaaco inuu yidha siddeetanka jeedal wuxuu yidhi hilaal ibnu umaya ilaahay waxaan ka rajaynahu ilahay faraj inuu ii furo markaasay samada ka soo degeen waladiina yarmuuna aswaajahum aayadahaas dheeraa soo degeen waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin aayadahaas markaas dambay soo degeen ragga waxaa la yidhi sababtoo bal ilaahay raxmadiisa fiiriya fadliga ilaahay fiiri haddii aayaddaas hore lagu ekeeyo la yidhaha ninkii haween ku arka ama tiisaata ama mid kale haatee hadduu afar markhaati waayo hadduu sheego waa la garaaca fiiri dumar kale mogta islaan kale haddaad aragtay iyo nin kaleeta waa iska aamusi karta haddaana markhaatihay adiga xag kuugu jira ilahay baa ku yidhi ka aamusi laakiin gurigaagii haddaad xaqiijido haddaad hadasho waa lagu garaaca haddaad aamustana hadda balaayaa guriga kuu joogta soo maaha waa dhibaato weyn wa ilaahay marka raxmadiis wuxuu ilaah yidhi wuxuu ka saaray wuxuu yidhi ragga iyo dumarka isqabaa ku xugun maaha aayadda hore inta kalaa laga hadla ragga iyo dumarka isqaba aayad gooniyaha alla u deji ninkii arka waxaa laleeyahay afar markhaatiya keen hadduu waayo oo uu afar markhaatiya keeni waayo waxaa la leeyahay afar goor ilaahay ku dhaaro inaad ku sheegaydo afar goor ilaahay ku dhaaro haddee maogtaa fiiri lama dhihin ninkii islaamtiisa wax ku arkaa ha iska soo sheega lama dhihin maxaa yeel iyadana gabar muslimaad ah ee dhowrsan in la yidha waa zinaysata mogta waa fadeexa waana arrin weyn oo dulmiya ilaahay marka suu u adeekaya fiiri waxaa la yidhi ninkii yidhaahda islaantaydan aad zinaysatay afar goora ilaahay ku dhaara laleeyahy oo uu leeyahay ilaahay baan ku dhaaranaa inaan kuu sheegay inay zinaysatay waa inuu afar goor yidhaha xataa laba goor laga yeelima markuu afar goor marsiinaa marka shanaad waa in la waariya oo la yidhaha war ka joog cadaabku hadduu kuu waajiba haddaad been sheegaydo tii waajibineeda waa marka shanaad marka la waaniyo hadduu ka joogi diida waaa laleey waxaa tiradaa naclad haygu dhacdo ilaahay nacladiisu haygu dhacdo haddaan been ka sheegayo dheha laleey waa sida loo adkay ma jeeda qof ilaahay rumaysan ma ku dhiirana been inuu gabar saas ku sheego ma dhacayso ilaahay marka labadiiba arrintiiba waa xaliyey ninkii inuu balaayo la aamusana waa laga xaliyey inuu gabar islaam dulmiyana waa laga xaliyey soo ma jeedi sidiiyaa nabigu yeel sidii yuu marsiiyey marka afraadu waaniyey war ka joogi waa tii cadaabka waajibinayday markaasuu yii ruman sheega rasuulka alla anaa arkay dhegtayduna waa maqlayd ishayduna waa arkay bis markuu dhameeyuu yidhi ayadana keena markaas ka warran ma jirtay tir been uga sheega afar goor ku dhaareel inuu been sheegaayo afar gooray ilaahay ku dhaaratay inuu been sheegaayo markay afar goor ku dhaaratay ahlawaaniyaa la war ka joog waa tii shanaade ilaa marka shanaad waxaa la rabaa inay tiraahdo carada alla haygu dhacdo haddaan hadduu ninkaas rusu sheegayo waa ka sii daranta soo ma jeeda markaasaa la waaniyey markaasay cabsatay aamustay markay cabaar joogtay tii walaana tolkay fadeexa usoo jiidayna waa ku daratan kalena saasay ku dar ilaahan idinku dhaarsheeye maanta haddii gabaru saas tihahdo maxaan samayn lahayn hadday tiraa tolkay fadeexayn maaye waa inkira waana maxkamadda horteeda waa nabiga hortiisa maxaan dhihi lahayn annagu war waawata waa qiran tahaye soo ma dhexneen hadde ilaahay waxaas ma ogola zinada qofku hadduu yidhaahdo waan zinaystay oo uu yidhaha ma aanan zinaysan oo ka laabta xataa lama garaaci karo iska da in hadal waa laga fahmaayo waaas iska da iska da waa laga fahma gabadhaas hadalkeeda soo wax barteed laga fahmi maa waa cabsata marka la yidhi war been ha ku dhaaran ay cabsato shib markaasay tiri iga tag tolkay fadeexa aan ka harin usoo jiidi maaye khalaas lama dhihin war waxbaa ka muuqda war hala imtixaano war hala xoro war hala garaac ma dhihin diinki alle maahan marka ogaada fiiri markii tii shanaad ay ku dartay nabigu sala la ala sl ladoodi waa kala tageen xataa furiin uma baahno weligood ba man isma guursan karaan nabigu wuxuu yidhi gabadhaas waa zaanigad lama dhihi karo kitaabka alla lagu kala xugmiy dadka cunugay dhashana wac lama dhihi karo qofkii yidhaahda waa la jeedla saasaa lagu kala laakin wuxuu yidhi iisoo firiya cunuga ay dhasho hadday dhasho ta tilmaamay ninka la hilaal ibn umaya nin oo doolayar oo maja yaryar hadday dhasho hilaalaa dhalay isaga iska inkirayo hadday dhasho mid waxa weeyaan majima waaweyn oo bari weyna aa ninka lagu sheegaayo ilaa ninka lagu sheegayo sida u egay bis kii lagu sheegaayo dhasho oo halka taagan ninkii islaamiyeed cunug halka taagan asaga yahay dhasho nabigu wuxuu yidhi lowlaa kitaab ullah wallaahi haddaan kitaabka alle jiri lahayn lakaana lii walahaa shanu aniga iyada xugun kalaadna dhex mari lahaayo si kalaan uxukmi laha mar kale ee hadda kitaabka alle soo xukun ma siin khalaas fiiri walaa nagu taaba ninkii madaxda muslimiintu mar ka mid noqda masar miy uu xukumi jiray mar hooyadiisaa loogu abtiri jiray ina hebel ina heblaayaa la dhihi jiray ila cunuga waxa weyan aabihiis looguma abtiri karo abi waa inkiray cunugaan aabbaha lahaynna hooyadiisa loogu abtiriya halkaasaa saynta loo geliya ina aaban iyo lama yidha beenta qaar cunug ciyaalaan aabba lahayn inta iskoolada geyn aabihii sheekh marka le ina aadanu leeyahy waa dulmi waxaas hooyadiisaa loogu abtiriya cunugaan ah oo aabbaha lahayn halkaasaa la geliya halkaa iska joog allah subxaana wa tacala alama sala allah wasalam wbaaraka ala nabi